bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka ah afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsanee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa ifajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeen arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiy tobanka bisha agoost laba kun iyo labaiy labaatan qodobada kala duwan ee barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka deegaanka lafoole oo gacanta ku soo dhigay ninkii dilka u geystay allahu naxariistay hibe qaasim oo ka mid aheyd ardayad shalay u natiijadeeda heshay dhammaysayna dugsiyada sare ee dalka barnaamijkan kusoo gudbin doona oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulankii ugu horreeyey la yeeshay guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha dalka waan soo gudbin doonnaa faahfaahinana waxay ka soo baxayaan dab ka kacay qaybo ka mida bartamaha suuqa hilbaha iyo khudaarta ee magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool madaxweynaha koonfur galbeedna waxa uu kalan la qaatay senatarada aqalka sare ee baarlamaanka dalka oo aad maqli doontaan sidoo kale oo barnaamijkeenu kusoo gudbin doonnaa madaxweynaha hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisana waxay safaro ku marayaan degmooyinka buulo burte iyo maxaas waan soo gudbin doonnaa sidoo kale dadkii ku geeriyooday banaanbaxdii ka dhacay magaalada hargeysa maanta waxaa lagu aasay isla somalilan shacab caraysanna waxa ay weerar ku qaadeen wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee somalilan oo ka qaybgelayay aaskii loo sameeyey dadkii ku geeriyooday dibadbaxyadii ka dhacay hargeysa qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ciidamada xoogga dalka oo sheegay inay al-shabaab kala wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan tabinii diyaarin oo anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaa cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhawaada wareegga wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aanu ku bilowno maamulka deegaanka lafoole ee duleedka muqdisho waxa ay soo bandhigeen ninkii dilka u geystay allahu naxariistay hibo qaasim oo ka mid ahayd ardaydii een dhammaysatay waxbarashada dugsiyada sare shalayna natiijadeeda heshay kuna faraxday hibo qaasim mid ka mid a een ragga burcadda ah ayaa dilay oo duleedka muqdisho ku dilay een wuxuuna doonayay in taleefon uu ka dhaco een muuqaal ayaa laga duway ninkan wuxuuna ku faahfaahinayaa in gabadha sida uu dilay iyo halka uu dhibka ka gaarsiiyey hadalladiisana waxaa ka mid ahaa
meelaan aaday shan koo iyo toban saac markii saacadday ahayd aan meel meesaas anteenna kusoo barbraamiyo muqdisho aan aaday gabadhaana waxay nahay markiis wadada ku kulamay gabadhi markaa wadada ku kulamay taleefonkaa kula dhigay gabadhi markii uu taleefonkaa kula dhigay taleefona kama qaadan wixii maqadir allaana meeshaa ku dhaceen sharcigan micnaha wuxuu markaas uu iga tumanaya aan waajibkiis aan marin diyaaraan marka
gabadha maxaa urfata toraya misan baangad yaa gabadha maxaa madaa xayidda maxaa gaad- maxaa gaadsiisa maxaa gaadsiisa tuurigeeda toraya yaa intee u dhufatay muqdisho aa u dhufatay dhoonta aa u dhufatay xagee u dhufatay boodka naqa tore u dhufatay
labo ya labo laba toraya toriyada aa marka tuuriyada markii meesha ugu soo tugay intee u ka tagtay meesha Ah, meesha aa u dhufatay usatay miya mobile kama qaada laakiin mobile aa qaadatay qaadan mobeelka laakiin inaad ka qaadatay mobile sida qaadan laakiin inaad qaadatay markay dhacday waa ka tegay ah
ninkaas waxa uu ahaa een, ninkii dilka u geystay allah u naxariistee een, hibo qaasim nuur jelaani ayaana lagu magacaabaa Een, isla maanta waxaan booqanay guriga ay ku sugnayd allah u naxariistee ama ay deganeed hiba qaasim oo ka mid aheyd mid ka mid a ardayda dhammaysatay dugsiyada waxbara- waxbarashada een, dalka shalayna natiijada ay heshay qoyskeeda ayaa faahfaahin ka bixinaya sida dilku u dhacay sida niyadda gabadha ay ahayd iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan waryahayaga ibraahim maxamed mayow ayaa booqday hoyga ee duleedka muqdisho ee ka deganeed hibo iyo qoyskeedaba warbixintan ayuuna ka diyaariyey gurigan iga dambeeyo waa guriga ay ku nooleed ilaa u naxariistee marxuumad hibo qaasim maxamed oo ka mid ahayd ardayda shalay ku baasay imtixaamka shahaadiga ee dugsiga sare oo wasaaradda waxbarashada ay ku dhabaaqday
halkan waxaa ka jirta tacsida marxuumadda waxaana ay kulantay maalinta farxaddeeda ay ogaatay inay ku baastay imtixaamka dowladda iyo geerideeda marxuumadda ayaa u geeriyootay tuuray shan jeer lagu dhuftay mana jirto agab ay wadatay oo la qaatay sida ay ku warrameen ehilka ilaahay annaga dhanay naga wada baxda ilaahay ha u naxariisto waa waxaanu ahaa gabadha abti ilaahay jannatulfirdows ilaahay ka waraabiyo koley waa dhacad xanuun badan waa gabar toban sideed jir ah sida marka naloo xaqiijiyey koley waxaa nagula yidhi een, anigu goobjoog ma ahaynin in toorey lagu soo weeraray oo hal nin uu weeraray alxamdulilah uu tooreydii ninka uu ku duray ilaa afar meel ilaa saddex meelaa la tilmaamay marka koley hadafkiisa moobeelay dadka tilmaameen laakiin moobeelkina kamaysan qaadanin marka ma naqaan koley insha allah waxaa codsanaynaa in cid alle ciddii oo barnaamijkaas wax ka qaban karto sida dowladda federaalka soomaaliya in ay arrimahaas baaritaan ku samayso adeegii markay soo qaadatay soo laabatay xaafaddii kusoo socotay marka iyadoo xaafadda kusoo dhow weli soo gaarin markay jidka ka soo leexad ee soo maraysa meeshaas yaa kolley ninku meesha uga soo baxay wixii dhex maray iyo qaabka uula hadlay cid garanaysa ma jirta alla unbaa yaqaana laakiin mididii ayuu dheer meel uga dhuftay wuuna uga tegay xataa mididii iyadoo ka taagan uga tegay xataa mobeelka kama uusan qaadan allahu aclam wuxuu uga jeeday danta uu lahay cidda soo dirsatay garan mayno laakiin mididii uu uga tegey way uu ka ka tegey dad way ka soo carartay yacni dad dariska ahoo meesha maraayeen yaa arkeen midida xataa iyadaa is gacanteeda iska bixisay marka iyadoo soo cararto isdheh saxaafadda naf la gaar waaba qambalafay dhahda way dhacday dad meesha maraayo qof asna xanuunsan waday wiil meesha maraayay yaa qaaday ceelasha isbitaalku yaa la geeyeen isbitaalkay ku nafbaxday marka marka ciddii insha allah garanaya xaqa koley asaa ka soo daahiri doona wallaahi hiibakaas maxay ahayd ardayaed aad iyo aad u fiican degan akhlaaq iyo adab leh inkastoo ay intasita ay ahayd haddana waxaan ahayn saaxiibo saaxiibadu qofteeda ugu soo dhaweeyay ahayd gacan ka xaqdaran ayaa dishay allah u naxariisto qofka yacni oo gacantas ka xaq daranna allah xaqi noogu soo dhiciyaan leenahay najmo qaasim maxamed oo ah daada ka weyn marxuumadda geeriyootay ayaa sharaxaysa sida dareen ahaan ay ugu faraxsanayd natiijada imtixaamka marxuumadda inta aysan geeriyoon markaasaa hooya waxaa lasoo waxaa la imtixaankii aa lasoo saaray imtixaankii aa lasoo saaray wixii oo lisdhahaaye kusoo aa kusoo ee kusoo kacday markaasay dhahday linkeyga hal ii soo sheergaray linkeygii aa loo diray iyadii mid kaloo imtixaanka isla galeen labadiiba way fiiriyeen wiilka qolkaasoo degnaa wuxuu yidhi yees yees alxamdulilah waa guulaystay iyadna qolkaas meelay istaagtay markaas waxay tiri hooya inta taagneed markaas waxay dhahday hiw maxaa ma dhacday ma qusuloosid alxamdulilah makaa yeeroose may ma dhicin waa guulaystay ee alxamdulilah aawe ee alxamdulilah idinka maa idin maqashiinaya dhahda marka ani waa guulaystay ilaahay i guulayeen waa u xamdi idinka maa idin maqashiinaa maya waaye duhuree dukatay markaas waxaa lahay suuqaana aadinay waa soomantay nijmaa aadaysa sug maya maya anaa soo qaadaya tira cajiinka leebaa iyo qudaartan yareer anaa dhab soo siinaa kadibna waxaaba la keeno iyadoo meed ahba oo la filaynino maaragtaane ardaydii maaragtaane koowaad ilaa iyo waxaa isla soo maraayeen foom tu ilaa kanoo hadda labo sanay dhiganaysa foom tiri iyo foom foor ardaydii aaba meel kala geelaaya dadka kale intaa la gaaro ilaahi u naxariisto
kan waxaan u joognaa aaska alla u naxariistay walaasheen hibo qaasim maxamed oo ka mid ahayd ardaydii shalay wasaaradda waxbarashada ay ku dhawaaqday natiijada imtixaamka dugsiga sare ee sannadkan la galay waxay ku geeriyootay dhibaato lagu geystay xaafadda yidhaahdo taagane oo ka tirsan waaxda ceelasha biyaha ee deegaanka la foole aaska waxaa ka soo qayb galay macallimiinta iskuulka iftin iyo midowga macallimiinta waa midowga iskuullada deegaanka la foole aaminsannahay geeridu waa xaq waa ladoo dhimanayaa kullu nafsin daa'iqatulmowt qofna wakhtigiisa ma dhaafaayo laakiin geeridaa kale xanuun badan arday maaragtay duruufo kala duwan wax lagu soo baray oo maaragtay wakhtigii ugu farxadda badnaa inuu imtixaankii qaranka uu ku baasay natiijo fiicanna uu ka helay maalintii uu faraxsanaa dabcan iyo geerideedii ayaa kulmay ilaahay waxaan uga baryanaa subxaanahu wa tacaala inuu naxariis waasaca inuu siiyo qabrigadan allahu waasiciyo
hibo qaasin maxamed allah naxariistaan u tacsiirina oo gacanka xaqdan ay dishay shalay lagu dilay ceelasha biyaha toban saac allah u naxariisto waxaan u tacsiinaynaa ehelka waalidiinta macallimiinta ardayda iyo guud ahaan dadka deegaanka ceelasha ayaan uga tacsiinaynaa arrintaasi dilkaas foosha xun ee dhacay waxaan ilahay ka rajaynaynaa gacan ku dhiglaha inuu gacanta ku soo dhigo oo la soo qabto diyaal insha allah
anigoo ku hadlaya midowda dugsiyada deegaanka la foole waxaan ka tacsiinaynaa dhammaanteen annagoo isku duuban geeridaas xanuunka badan ee ku timid gabarta ardayadda ah ee ka tirsaneed baxda waxbarashada ee ku howlaneed waxbarashadeeda iyo dadka diinta siday u anfici laheyd maxamuud cali xayle oo ah adeerka marxuumadda geeriyootay iyo qaar ka mid ah ehelka ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ka dalbaday in ay caddaalad u helaan gabadhooda qofku intawas nafta uu qiimo badan nafta bini'aadanka qiimo badan ay ku fadhidaa in maxuahay ummadda la daryeelo oo dawladda maamulkan koonfur galbeedaha meeshaan ah iskale oo ummadda maxuahay ay amnigeeda oy sugaan aan ka codsanaynaa iyo wixii kaleoo amniga qumi kara oo muxuu ahay aan ahayn iyaga ama ummadda ha isxilqaanto xaafadda deggan ama dawlad ha helaano amniyaan u baahannahay daryeel amniyaan u baahannahay waxaan cunay ilaahayaan ka helnaa cadaaladda waxaan u baahannaha inay noo soo qabato jaldilkaas gabadha qofka u geystay inay noo soo qabtaano ayaan u baahannahay naxtin geeri naxtin lahaa aanugu dhacday ma fahante yaa waxaan u baahannahay si cadaalad hadday jirto inay ninkaas tuugadaas oo gabadha naga dishay inay noogu soo qabtaan
waryahayaga ibraahim maxamed mayo ayaa warbixintaas inoogu diyaariyey booqdayna guriga ama hoyga ay deganeyd iyo qoyska allah naxariistee marxuumad hiba qaasim balse ugu dambeyntii ninkii dilka u geystay iyadu hadda gacanta lagu dhigay markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa kulankii ugu horeeyey maanta waxa uu la qaatay guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha dalka shirkan inta uu socday waxaa warbixinno laga dhegaystay wasiirada arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiirka caafimaadka wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka bey-ada waxayna soo bandhigeen wasaarad walba doorka ay ku leedahay arrimaha gurmadka abaaraha xogayaha guddiga gurmadka ahna maareeyaha xarunta qaran ee howlgallada degdega ah ayaa sidoo kale soo bandhigay warbixin iyo xog faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda abaarta iyo talooyin ku aadan qaabka looga hortagayo abaaraha ra-iisul wasaaraha ayaa faray in howlaha gurmadka la dardargeliyo maadaamaay abaaruhu yihiin kuwa ka sii daraya dadkana ay saameey ay saameeyeen ama saameynta ku yeeshay u baahan yihiin in deg deg gurmad loogu gaarsiiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ugu baaqay guud ahaan bulshada soomaaliyeed in gacan loo fidiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee dalka ku sugan kuwaas oo xoolahooda ay dhammaadeen intii kaalmo shisheeye la sugi lahaa ayna muhiim ay tahay in ummadda soomaaliyeed ay dhexdooda isgarabsiiyaan taasna ay tahay habka ugu wanaagsan ee shacabku isku taakulayn karaan iscaawin karaanna xamse cabdi barre ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu waday kulamo kala duwan oo muhiim u ah dadku abaaruhu ay saameeyeen laguna taageerayo weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsa muqdisho ayuu idinkaga imaanaya
design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalendar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye halaylah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha moganin subersayn subersayn design
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxay dhigaho salka waan dhigtay hayee barsoodaa subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay bremier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bremier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bilah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa kucaan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiinyada ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanu hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshil baan ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta jooga ama uu harsanayo dahabshil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhigiyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
barnaamijka wareega wararka ayaad weli la socotaan idaacadda dalsan ayaana ka dhegaysanaysaan markan somalilan somalilan maanta waxaa lagu aasay dadkii shacabka ahaa qaybna ka ahaa dadkii dibadbaxyada dhigaya kuwaas oo iyagu la toogtay geeriyoodayna saddex qofood ayayna gaarayaan waxaa sidoo kale lasoo wariyey in goobta aaska uu ka dhacayay maanta rabshada ay ka dhaceen kadib markii halkaasi lagu aaseeyey dad dibadbaxyadii ka dhigayay koo iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada hargeysa rabshadaha waxay ka dhasheen kadib markii ay dadweyne caraysan ay weerareen wasiirka xanaanada xoolaha somalilan siciid sulub oo tegay goobta aaska marxuumiinta dadka caraysnaa oo u badnaa ehilada dadkii geeriyooday ayaa dhagxaan iyo gacanka hadal isugu dareen wasiir siciid sulub iyo dad kale oo isagula socday arrintu waxay intaasi ka dambeeyey faraha ayaa ka baxday ciidanka ilaalada wasiirka ayaase rasaas furay balse ma jiro khasaare ka dhashay rasaasta ay rideen sida dad goobjoogayaalah ay nala wadaageen xaaladda hadda goobta waxay tahay mid aad u deggan odayaasha dhaqanka ayaase ugu dambayntii ku guulaystay inay damiyaan dhibtii halkaasi ka jirtay wasiirka iyo xubnaha la socday ayaa si nabada goobta looga ambabixiyey kadib markii xaaladdu ay dejiyeen odayaasha dhaqanka somalilan haatan waxay wajahaysaa xaalad adag oo ka dhalatay murankii hayreeyey doorashada maamulkaas oo isku hayaan mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda lamase oga waxa ay noqon doonto tallaabta xigta balse xaaladdu waxay u muuqataa mid ka sii daraysa waxayna mucaaradku weli wadaan dibadbaxooda halka ay xukuumaddu adeegsanayso ciidamada ammaanka si ay kaga hortagaan rabshadaha halkaasi ka socda goobta lagu aasay marxuumiinta waxaa ka hadlay qaar ka mida dadkii ka qaybgalay aaska iyo sidoo kale faysal cali waraabe iyo cabdiraxmaan ciro oo xisbiyada mucaaradka iyagu hogaaminaya marka hore faysal cali waraabe cabdiraxmaan ciro ayaa goobta ka hadli doona waxaana ku xigsan doona dadka kale ee iyagu aasku ka soo qayb galay
inaa lilahi wa inaa raajicuun waanu aragnaa dee waddadan waa wadda lagu socdo oo qof haalayaa ma jiro safar baynu nahay ilaahay saxay fiican ha inoo duubo geerida waa geeri geeriyoonkii hore ka daran waa mid muruga saaran ilaahay waxaan ka baryayaa ina qoysaskii dhallinyartaas ka dhimatay dhallinyaray ahaayeen aadu daayaal bay ahaayeen inuu ilaahay subxaana wa tacaala samir iyo imaan ka siiya ayaan ka baryanaa dhammaan dadka reer somalilandna in ilaahay samir iyo imaan naga siiyo hadda waa xabaal dushii waxaan taxsiin ka hadli mayno laakiin insha allahu tacaala anigu gurigeygaan maanta ka hadli doonaa dhacdadan see u dhacday iyo fodxumadeeda hadda waxaan leeyahay ilaahay samir iyo mahnaga siiyo waxna ha lagu qaato waxna ha lagu qaato in halkaa gurigeena rasmiga inuu kaa yahay taa ha lagu qaato ilaahay ummaddeena ummad jecel ha ka yeesho ilaahay subxaana watacaala ilaahay subxana watacaala ummad nebi maxamed tallaabadiisii qaaday alayhi salaam ilaahay naga yeelo ilaahay subxana watacaala dad ummad hogaan fiican ilaahay siiyo ilaahay naga yeelo subxana watacaala wasalaamu calaykum watulah waanaanka waxay iminka nagu wereeriyey idaacaddooda yeere duryame ay nagu wereeriyey waxaan jirin bay nagu wereeriyey waxay u quuri laayeen inay tacsi sameeyaan waxaa maanta dhintay ninkii aabbihii ku dhintay baa halgankii mujaahidnimada la sheeganaya maxay tahay maxaa loo dagaalamayey kuwa maanta talada hayaa maxay rasaasta ugu dhacday inay dadkan xoreeyaan ay qiimo u yeelaan halkan waxaa noogu yimi wasiir wasiirkii xanaanada xoolaha siciid sulub een, yarar baa ku gadooday oo shiiday arrintaana waana ka xunnay oo yararkaasi inay shiidkaa bilaabaan may hayn bacdamaa la joogo geeri iyo aas la joogo waxaa dilay ciidankeennii nabadgelyada ilaalin lahaa ayaa dilay oo biliiska gacantoodiiba ku baxeen kullu nafsin daa'iqat almowt maanta waxaynu ku sugannahay halkan oo aynu ku soo aasayno marxuumiintii dhowaan ku geeriyooday mudaharaadkii nabadgelyada ahaa ama selmiga ahaa waxaan leeyahay marka hore ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannatulfardowse ha geeyo kuwa maanta halkan aynu ku aasanno iyo kuwa gobollada lagu aasayba hadday ceergaabo tahay iyo hadday burca tahayba dhammaantood ilaahay ha u naxariisto xaqdarray ku dhinteen xaqdarro ayay ku dhinteen iyagoo aan sidan qori ayaa xabad lagu dhuftay marka waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto mudaharaadka dhacdooyin ma doonayo waa maalin ducaahe inaan halkan maaragtay aan laakiin dhacdooyin badan baa ku suntan waxaan u sheegayaa un madaxweynaha weli dagaal somalilan gashay marka cadowga aynu la gelayno weli dad intaan leeg oo ku dhintay ma jiro ama intaan leeg oo ku dhaawacmay ma jiro waxaan leeyahay xaqiraadda iyo yasidda iska daaya waanaka waxay imika nagu wereeriyeen idaacaddooda yeera duryame ay nagu wereeriyeen waxaan jirin bay nagu wereeriyeen waxay u quuri laayiin inay tacsi sameeyaan arrintaas si gaaraan uga hadli doonaa waa maalin duco ilaahay jannatulfirdowse ha geeyo
aaskii baynu joognaa saddexdii nine lagu dila hargeysa ee mujaahidiinta noqday ilaahay ha u naxariisto jannadii naxariista allah ha siiyo ilaahay qabriga ha u waasixiyo qabriga ha u nuuro ilaahay ehliyadii iyo dadkii uu ka dhintay iyo somalilan oo dhan ilaahay sabar iyo imaan ha ka siiyo khaas ahaan caa'iladii uu ka soo jeeyay ilaahay wax khayr lah ugu bedelo waxaa lagu dilay xaqdarro waxaa dilay ciidankeennii nabadgelyada ilaalin lahaa ayaa dilay oo biliiska gacantoodiiba ku baxeen taa xisaabteedu maanta noqon maysa laakiin waxay noqon doontaa waxaanaan ilaabi doonin oo lagala xisaabtami doono lana keeni doono ciddii ciddii dishay haddii ilaahay idhaa eebba idmo waayo wixii haddii sidaa lagu ilaabo wax waliba saasay u dhici doonaan weeyaan marka waxaan leeyahay ilaahay jannadii naxariista ha siiya ilaahay sabar iyo iimaan ha- ilaahay haynaga siiya ilaahay caa'iladoodii wax khayr qaba allah ugu bedelo ilaahay qabriga ha u waasiciyo qabriga ha u nuuro innagana sabar iyo iimaan ha- haynaga siiyo kuwa kale burca iyo ceergaaba lagu dilayna sidaas laag baynu leenahay waynu ka tacsiyadaynaynaa ilaahay baynu u baryaynaa la xisaabtankeedu waxaanu ilaabi doonna ma noqon doono waa la arki doona haddii ilaahay yidhaahdo ina lillahi wa ina ilahi raajicuun ina lillahi wa ina ilahi raajicuun waxaynu maanta halkan ku aasaynaa saddex ka mid ah dadkii ku dhintay mudaharaadkii khamiistii waxaynu ilaahay uga baryaynaa dadkii dhintay oo dhan dhammaantood ka ceergaaba ku dhintay iyo ka burca ku- kuwa burca ku dhintay iyo kuwan hargeysa aynu maanta ku aasaynaba in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo ilaahay ha u dambi dhaafo talaxum ay ku dhinteen gacanka xaq daran baa dishay waxaynu ilaahay uga baryaynaa inay heladoodii iyo qaraabadoodii ilaahay samir iyo imaan ka siiyo kolley anugu mar horaan hadlay oon si aada u hadlay weliba aniga oo maaragtay dareen iga muuqdo waxaan iminkana ku kabayaa oo tifigan si biyana siinayaa waxaan leeyahay inta dhaawacantayna ilaahay caafimaad ha siiyo inta dhimatayna ilaahay ha u naxariisto eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo dhammaan dadkeenna shacabka ee halkan tuman iyo intay naga maqanba ilaahay samir iimaan haynaga siiyo kelmadda ku darayaa waxay tahay dhimasho ka fool xun oo taariikhdaynu soo martay garan mayno dadku waa dhiman jiray cadow baayna diri jiray dowladdii soomaaliyaynu dagaalanay taliskii rajiimka ahaa dowladdii ina ile baynu dagaalannay dadkaasu dhimashadaasu markay ku dhacdo sibay uga wada naxayeen somalilan waxa jooga laakiin waxaa ayaan darraa maanta in dilkan aanu ka- in kii ka- kaa ka duwan yahay inaan cadow waxbayna yeelin ee dad ehela oo walaala ah qoryo laysugu dhiibay oo inamadii askarta ahaa shicibkoodii ay laayeen talaxumo iyo maamulxumo daraaddeed waxaan leeyahay waynu ceebowne somalilan maanta ta ka dhacday caalamkaynoo gashay nabadgelyadeenni bay dhaawacday sumcaddeenni bay dhaawacday mas-uuliyaddaana waxaa la siyaasiyiinta talada dalka haya hogaaminaya cid kulamo laba aha wax yar oo simbara oo laysku khilaafay oo ma sidaasaynu u dhignaa iyo ma sidaasaynu u dhignaa ku dhammaan laha ayaa inta ciidankii lagu hubeeyey amar lagu bixiyey shicibku hadday arrintaa ka hadlaan in la laayo oo rasaas lala nooco ilaahay wuxuu weydiinayaa intii soo amartay mas-uuliyaddii koowaadna waxaa le madaxweynaha waxaan leeyahay maanta waxa ayaan darraa dadkii ehelka ahaa ee isku abtirsimada gelaayey inay calooshoodii isu xumaatay cunqadiisu qabaan oo godob la kala dhex dhigay oo nin waloo dhintaba kii dilay la garanaayo waxaan leeyahay inteenna maanta halkan timi cadifad baa halkan ka dhacday cadifadduna waa wax shucuurta dadka ku jiray laakiin waxayna anfacaya maaha waa ceeb somalilan ku wada dhacday inaynu ka soo kabanno oo midnimo la doono oo wixii ceeb lahaa aan ceebtooda la sii wadwadin ee ninkii ay taariikhda u gashayna taariikhxumadaa uu dhexlo ilaahayna kala xisaabtamo inteenna kalena aynu wixii dambe badbaadinno wixii dambe badbaadinno ayaa loo baahan yahay waxa maanta dhintay ninkii aabbihii ku dhintay halgankii mujaahidnimada la sheeganaya maxay tahay maxaa loo dagaalamayey kuwa maanta talada hayaa maxay rasaasta ugu dhacday inay dadkan xoreeyaan ay qiimo u yeelaan miyaanay ayaan daraahayn iyagoo taladii hayaa inay kuwaas kuwii iyaga la dhintay kuway dhaleen la laayo oo talaxumo ku dhimato waxaan leeyahay maanta arrinta taagan ee fidmadaasu ka dhacday waa talaxumo khaladku ma soora cid bay arrinku dhinac buu jiraa dhinacuu arrinka jiro ma- madaxweynaha ka koowa maaha madaxweyne inaad cid walba diiddo suga cid walba inaad diiddo maaha waxa weeye inaad waayeelka maqasho waxa weeye inaad wixii sharciga qoran soo dhigto oo aad ku garnaqsato in dad inagaga dhinto wax ku siman sidaasaynu u dhigaynaa iyo sidaasaa loo dhigayaa waa taladiinna maanta iyo aqoontiinna aakhirulcimri baa tihiin raggiinna maanta talada hadaya saleebaan baa aakhirulcimri ah muusa aakhirulcimri ah maxamed kaahin baa aakhirulcimri ah cimri tegey khaatum xume iyo ceeb ha ku samootiina dadka walaalaha aana naxli ha sii kala dhex dhigina dalkana ha burburinina hadday taa hore talaxumo idinka dhacday iyo hadday badheedh idinka dhacdayba waa ku ceebaysantiine wanaag ka dambaysiiya bal in dadku idinku ilaawo haddii ilahay nafta inoo daayo inamadaa aynu halkaa ku aasnay ee ay dishay gacanta ka xaq daran ih ee aynu geeridoodii joogno allayaa raxman raaximiin baan leeyahay ehelkii iyo qaraabadii ayagana samir iyo imaanilaahay ka sii aanlan iyo somalilan oo dhan halkan waxaa noogu yimi wasiir wasiirkii xanaanada xoolaha siciid sulub een, yarar baa ku gadooday oo shiiday arrintaana waana ka xunnay oo yararkaasi inay shiidkaa bilaabaan may ahayn bacdamaa la joogo geeri iyo aas la joogo xabaalaha in lagu cimro qaato ay ahayd halkaasina waa qalad dhacay qaladkaana waxa weeye ciyaalka cidin lama qabto ciyaalku baaba sameeyey waxaana leeyahay xukuumadda waxa weeye wasiirka daakhiliga een, muhdaraadka ninkii fasaxay baad ahayd markii dambena ninkii yidhi baad ahayd carruurta laayey arrintaasina kaa hadhi mayso adiga iyo madaxweynahaba waa lagu daba soconayaa inamadii dadka laayeyna waa la hayaa waa la garanayaa waa ina hebel hebel waa ina hebel hebel waxba lumi maayaan
qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee ka qaybgalay aaska dadkii lagu aaseeyey somalilan ee dibadbaxda ku geeriyooday kuwaas ahaayeen dhanka kale wasiirka een, wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan siciid sulub ayaa isagu dhankiisa hadlay eedeyn kulul ayuu u jeediyey cabdiraxmaan ciro oo xisbiyada mucaaradka isagoo qayb ka ah hogaamiyaashooda een, wasiir sulub waa wasiirkii maanta een, markii goobta aaska uu tegey rabshadaha iyo dhibaatada iyo gacanka hadalka iyo rasaastaba ee halkaasi ay ka bilowdeen faahfaahin ayuu ka bixinayaa sida waxay u dhaceen iyo cidda dhibka geysatay
labada jifo ee wax ka dhinteen jifo ka mida bay ahaayeen iyo dad looma ooyaanoo dadka ciyaal suuqa iyo kudaafka ay haystaanee dadka shiida oo ayagu abbala ah wixii damiir lahaa ama dad ahaa waxaa kuwii dhacayn dowladda waxaa ka tegay aniga iyo dhiijiga gabeexaddi markaanu meesha tagnay waana la soo dhaweeyey dadweynaha wixii waxgarad ah waxaanu ugu tara- tagnay inamo feedhaqaawan oo sidii mudaharaadka loogu soo feedhaqaawin jiray dadka loo soo feedhaqaawiyey weer casna loo soo xidhay iyo dumar iyadoon dhaqankeenna ahayn in dumarka la geeyo xabaalaha abaabulan oo waaradda lagu soo guray dadweynihii waxgaradkii cuqaashii salaadiintii dadweynuhuuna soo dhaweeyey waanu nooga mahadnaqay eh, dowladdu ilaahay madaxweyne halkay iska taagtay eh, khasaaraha dhacay iyo sidii looga shaqeeyey sidaa annakoo ah ayaa waxaa yimi madaxdii xisbiga waddani markay yimaadeen inamadaa ay soo abaabuleen oo kushinkushin meelaha u taagnaan bidhaantooda arkayey waxaa lagu amray inay aniga ishiidaan waa lai soo digay odayaashii qayb ka midabaa yidhi inama halkan shoo baraynaya ee iskaga tag gaarigaaga tag iskaga tag waa soo baxay markiiba shiidku wuu bilaabmay Ee, askartii la socotay waxaan ku amray inaanay xabad ku ridin dadka oo dhaqan bini aadam oo xabaal dusheed laga mudaharaadayo waa maalintii koobaad horta dadweynaha waxaan u sheegayaa halkaa ceebta ka dhacday ee aan qaybsanayn dadweynihii meesha joogay waxay waxgarad ahaan arkayeen waxa iskale ciro iyo cidda la talisa ama xurtada ku haysata waa dhaqankoodii halkaa markay timi annagu iskaga soo baxnay shiidka aanu waxba kuma noqon gaadhi baa ay ku dhaceen laba dhagax muraayadda dambe jabtay waa masale basiid askartii dadkaa waxba ma yeelin dadweynuhu waan arkayay inay iscaabiyayaan oo ayagu iscelinayaan odayaashu la dagaalamayaan wixii waxgarad ah halkaa haddaba waxaa su-aasha isweydiinta le isdultaagaya waxaa weeye yaa dadka shiidayay maxay ahaayeen identitygooda muxuu ah nin weyn baan ahay oo intaa la eego dadka waan kala wada garanaya labada jifo ee wax ka dhinteen jifo ka mida bay ahaayeen iyo dad looma ooyaan oo dadka ciyaal suuqa ciyaal kudaafka ee ay haystaanee dadka shiida oo ayagu aabbala ah wixii damiir lahaa ama dad ahaa waxaa kumay dhacayn cunsur carabka lagama dhowraba jifada ciro ayay ahaayeen kuwa hawsha bilaabay reerka kale waxba saari maayo waxa soo raacayana waxa weeyaan dadaan identityga dadkan dhintay iyo eryadooda toonna ahayn oo ayagu urursadeenoo dadkay ugu talagaleen nabadgelyada inay ku burburiyaan ee qaarna la hayo xabsiyada lagu hayo qaarna ay suuqyada ku jiraan oo ilaa xad loogu talagalay inay dad ku laayaan sharciyada halkaa waxaan leeyahay sida cira damca si uu ku fuulaya maaha kursi si uu madaxweyne ku noqonayana maaha sida cira damca waxa weeye dalkan in umalada wax ka dhaco la isdilo oo yaa isdilayaa hadduu ku socdo madaxweynaha iyo maalinkan maanta ah ee dowladda maba gaadhayo oo arrintiisu waa cawaala suqaar iyo sirooge inta ku noolba cawaala suqaar iyo sirooge isdilaysadee arrintiisu waa maamuus iyo kaalinta ilmo shukri inta ku noolbaa dee isdilaysa oo isku wadaa waanay bilaabantay aniga waa markii saddexaad oo aanan labada goor ka hadlina hore markii horena inuu abaabulay oo xaafadooda u badan habeenkii buuggii waa ogeedeen kamana hadlin juuqna kama odhan maalintan koob iyo tobankii ee la mudaharaadayeyna asaga iyo xirsi oo horkacaya ayay gurigay ku soo mudaharaadeen askartii la joogtay baa caabiday shiidayeen shiitamayeen gurigayga way yaqaaneen ku talagal bay ahayd abaabul bay ahayd tanna waa tii saddexaad sidaa markay u dhacdo war cira cawaala suqaar iyo siirooga cidda ku nooli waa anigee cid kaleba maahee halkuu ka gaadhaya madaxtooyada bal dadweynahan weydiiya somalilan war kaalinta ilmo shukri iyo agoontii ilmaam suldaan maxamed hudheerkii maamuus oo abahod uga dhintay oo jeerkiima dheeroo kala imika dadka lagu xareeyo laguna abaabulo halkeebaa halkeebaa yaa isku dilaya intaa yaa ku dhimanaya yaa ku dhaawacmaya isgaadhi maayaan xirre iyo cidduu cadaawadda la rabaa manuu garan dariiqa u marayo waxaana la yidhi ninku hadduu ambado xaggu u ambaday gurigoodu buu moodaya dariiqii madaxtooyada uu u mari lahaa cira wuu ka ambaday dariiq khaldan buu maray dariiq jafadiisii isku dilayso oo isdili doonto oo nin walba wuxuu ahaa noqon doono ayuu gaadhay calankaa isu keenhoday calanka haddaynu doonno aynu ku heshiino sida cira wado dee haddaynu innaku isu ciil qabno taariikho hore la ciil qabo war calanka aanaa yar duuduubanno bannaankaana isugu baxno xadaaradan iyo wanaaggan aynu gaadhnay beenta ka sheegnay iyo muraayadahanna aan ka dhex baxno yaana inaga burburino dibadda isugu baxno markaynu soo kale ciil beela bal hadda wixii soo hadhaa ay isku soo noqdeen waa sida ciro wado taladeeda aniga maaha aniga taladeeda waxaa weeye taa aan dowladda ku qaadsiiyey waxaan dow loogu lahay ayay taladeeda ahayd imikaiyo haatanna waxaan u arkaa inuu dalkan badbaado u baahan yahay wixii aan dowladda ka hor joognay ee awoodeeda ahayd ee sharcigeeda ahayd ee sharcigii faraa lagu qaadanayay ee aanu naseexo iyo jiirwaa tuug lahayne aanu ka daayanahayn dib u odhan mayn nin walbaba marna taagtaa marna tamartaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Thank you.
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli dhegaysanaysaan markan haddaan eegno gobolka hiiraan cali guudlaaw xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu gaaray degmada buulo burde ee gobolkaasi hiiraan bartamaha gobolkaasi hiiraan wuxuuna sidoo kale usii gudbay degmada maxaas cali guudlaawe iyo yuusuf axmed hagar dabageed ayaa halkaasi booqasho ku jooga waxayna sidoo kale u guurgalayaan xaaladda halkaasi ka jirta iyo howlgallada lagu bacsanayo dagaalamayaasha al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi ka socday saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay dib ula wareegeen ama kala wareegeen al-shabaab deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka hiiraan deegaano dhowr ah ayayna kala wareegeen howlgallada ciidamada xoogga dalka ee ka wadaan gobolka hiiraan ayaana ah kuweys dabajoog ah oo ciidanku intooda ugu badan dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga saarayaan deegaanada kala duwan ay kaga harsan yihiin mas-uuliyiinta howlgalladaasi qaybka waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan maxamed cabduqaadir maxamed oo ka mid ah baarlamaanka federaalk soomaaliya ahna wasiirka gaadiidka duulista hawada iyo sidoo kale rahda wasiirka duulista hawada dowlad goboleedka hirshabeelle muuse salaad weheliye gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan saraakiisha ciidanka dowladda waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in al-shabaab ay ka dileen xubno ka mid ah iyagu sidoo kalena dhankooda ma aysan sheeganin wax khasaare ah mana jiro warar ka baxsan arrimahaasi oo hadda la soo warinayo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxa uu kulan la qaatay senatarada aqalka sare ee baarlamaanka dalka ay ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed deegaan doorashaduna halkaasi ay tahay kadib kulanka waxaa warfideen kala hadlay mid ka mid ah senatarada aqalka sare oo warbaahinta kula hadlay goobta shirka dhacay
الرحمن الرحيم anigoo ah senatarada koonfur galbeed oo dhowaana noo soo xidhay kala fadhigii koowaad oo aqalka sare waxaan imaanay soo booqnay degaan doorashadii oona naga soo doortay magaalada baydhabo si aan ula kulugno madaxda ugu sarraysa koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta kale kala duwan waxaan kulankii koowaad la qaadanay madaxweynaha koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale waxaana kala hadalnay arrimaha siyaasadda amniga horumarka guud arrimaha bulshada iyo arrimaha bani'aadamnimada iyo abaaraha ee koonfur galbeed ee ka jira isxog waraysigaas kadib waxaan isku afgaranay anigoo senatarada ah in degaan doorashada kala duwan gobollada la aado macluumaad laga aruuriyo si hadhow markaan noqonno aqalka sare aan ugu bixinno warbixin waafiya
mid ka mid ah senatarada aqalka sare ee deegaan doorashada u tahay koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa ugu dambeynna haddaan eegno taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaay soo bandhigeen xubin ka tirsanaa al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka boqol ku sugan waxaa lagu magacaabaa ninkan isu soo dhiibay ibraahim cali isxaaq magaciisa afgarashaduna waxaa ahaa kutub ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta lixdanaad ayuuna isku dhiibay ibraahim kutub ayaa al-shabaab wuxuu ku jiray muddo laba sanno ah kolkii horena wuxuu kaga biiray dubada dhexe wuxuuna in badan ka soo shaqeeyey gobollada kale ah gobolka hiiraan gobolka bakool gaar ahaan bakool gaar ahaan yeed caato washaaqo iyo quraac joome iyo gobollada jubbooyinka wuxuuna ahaa ibraahim xubin ka tirsanaa al-shabaab ee gobolka bokool ku sugan wuxuu sidoo kale sheegay in uu al-shabaab uu ka soo baxay isaga ciidanka xoogga dalkana een ugu dambeyntii uu ku biiray guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayey cabdulwahaa cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayey tan iyo barnaamij dambe akhyaarayay intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano alla